إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda alfurqaan qodobada saaka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah nin ayaa haweenaydiisa lacag uu ka waayey awgeed ugu dilay magaalada muqdisho askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa lagu dilay degmada wardhigley ee magaalada muqdisho ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaalo ku qaaday qaar ka mid a fariisimaha askarta dowladda federaalka ee gobolada shabeellaha hoose kandhexe iyo galgaduuda weliga wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa safar kormeera ku tegay deegaano dhowra oo ka tirsan wilaayada isagoona la kulmay qeybaha bulshada xubno ka tirsan dowladda federaalk ayaa baroor diiq u qabtay cabdicasiis afrika oo ahaa sargaal ka tirsan sirdoonka iyo warfaafinta oo toddobaadii ka hor lagu dilay muqdisho waxaa sare u kacay shilalka ka dhacaya duleedka magaalada hargeysa ee gobolka waqooyi galbeed ee soomaaliya wilaayada hiiraan ayaa fariin u dirtay beelaha makan iyo jajeelle oo dhowaan diyo ku kala qaatay munaasabad ka dhacday degmada buuqa qable fayruska omicron ayaa dad ku soo ritay magaalada new york ee dalka maraykanka
دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo isniin ah taariikhda hijriguna waxay ku beegan tahay labada bisha shanaad kun afar boqol saddex iyo afartanka hijriyada kusoo dhowaada qodobadii aad soo maqasheenno faahfaahsan nin ayaa haweenaydiisa lacag uu ka waaye awgeed ugu dilay magaalada muqdisho cabdulaahi yaasin jaamac ayaa faahfaahinaya
falalka foosha xun ayaa ku soo badanaya deegaanada ay ka taliyaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada waxaa jira dilal murugale oo ka dhacaya magaalooyinka iyo gobollada ay ka taliyaan iyadoo dembiilayaashuna ay baxsanayaan habeen hore degmada xamar jajab ee magaalada muqdisho waxaa ka dhacday arrin murugo iyo culays badan leh nin ayaa xaaskiisa horey ugu dhasha labaiyo toban carruura waxa uu ku dilay toorey dadka deegaanka iyo ehelka ayaa shalay subax waxay soo buux dhaafiyeen guriga kaas oo ay ku sugan yihiin carruurta oo qaarkood ay yihiin isumaqado amaba kuwo yaryar oo aan wax badan kala weynayn qaar ka mid ehelada guriga ku sugna ayaa waxa ay ka warrameen sidii ay wuxu dhaceen
ninka dila ma aha ninka fog waa ninkii ayada ciyaalka ee u dhashay oo xaasiisay ahayd wuxuu ku haystay oo ku qabsaday lacaga ayada ay leedahay oo raba markaas shan iyo labaatan doolar lacag e si mootaan rabaa inaan ku samaystay shan iyo labaatan doolar lacag ma haayo dhahday shan iyo labaatan doolar lacag ma haayo laba doolar cashaan ku karsadaan waaye maba ii wey kartidow dhaha waa haysataa lacaga lacagta isii wuu galay gudaha mindiyou soo baxsaday habartiioo bannaanka fadhisay oo mindidii ku celceliyey wuxuu aga dhuftay halkaas naaska hoostiisa garabka gadaal haddana naaskii oo meel kale ah haddana garabka adiga waxaa ku dhacday ugu yaraan lix iyo toddoba camal toor mindi ahaa ku dhacday mindiyada oo geela lagu qalano waayo mindiyo yaryar ma aha dadkani waxay jeclaan lahaayeen in dembiilaha lasoo qabto oo shareecadda islaamku wixii ay ka qabto lagu xukumo laakiin maamulka meesha ka jira ma ahan mid arrintaasi laga filayo ma fahmaysaa shareecadda waxay dhigaysa ninkaaseyto inaan noola soo marsiiyo nin naagtiisa dili sharciga wuxuu dhigaayo ha noola soo qoro ninkeeda waa labiiyo toban cunug bay u dhashay hal cunug waa ka dhintay kow iyo tobanaa u joogto dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa meelaha ay ka taliyaan waxaa ka dhaca dilal joogto ah dilalkaas qaar waxaa geysta iyaga ciidamadooda halka kuwa kalena dadku ay isu geystaan waa maamullo ay dilloodeen cadaalad darro iyo musuq maasuq taas ayaana keenaysa in dilalku ay joogto noqdaan
askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa lagu dilay degmada wardhigley ee magaalada muqdisho saacadihii lasoo dhaafay mujaahidiinta al-shabaab waxa ay gobolada banaadir shabeellaha hoose kandhexe iyo galgaduud ka fuliyeen howlgalle isugu jira kuwa gaara iyo dagaalo lagu qaday askarta soomaalida ah ee la shaqaysa shisheeyaha haddaan ku horumarno howlgal gaar ah oo ay mujaahidiintu ka fuliyeen magaalada muqdisho waxa uu si gaara kaga dhacay degmada wardhiigley gaar ahaan xaafadda cali kamiin waxaa lagu beegsaday askari ka mid ahaa dowladda federaalka askarigu waxa uu si gaara kaga tirsanaa qaybta sirdoonka dowladda federaalka ka gadaal markii ay dileen raggii ka tirsanaa mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa meydkiisa goobta ka qaaday ciidamo ka tirsanaa booliiska dowladda federaalka gaar ahaan qaybtooda ka howlgala degmada wardhiigley magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya iyo duleedkeeda waxaa caadi ka ah dilaalka loo geysanayay saraakiisha iyo askarta dowladda federaalka mujaahidiinta al-shabaab waxa ay sidoo kale xalay fuliyeen dagaalo toosa oo ay ku qaadeen askarta soomaalida ah ee la shaqaysa shisheeyaha gobolka galgaduud mujaahidiintu waxa ay xalay dagaal toosa ku qaadeen askar ka tirsan maamulka galmudug ee hoostaga dowladda federaalka fariisinka la weeraray waxa uu ku yaalaa deegaanka guddin laba ee hoostaga degmada cadaada ila goobjoogayaala ayaa warbaahinta u xaqiijiyey inay kala carareen askartii lagu weeraray xerada khasaare ayaana jira sida ay wararku tibaaxayaan walow aan faahfaahin dheeraada la helin dhanka shabeellaha dhexe mujaahidiintu waxa ay xalay dagaal toosa ku qaadeen bar kontarool oo askarta dowladda federaalk ay kaga sugnaayeen gudaha degmada balcad askartii ku sugnayd kontaroolka waa la kala ceeriyey sida ayla xog ogaaleen oo xaqiijiyeen waxaa jira hub iyo agabyo kala duwan oo dhanka milatariga ah oo ay mujaahidiinta goobtaas ka soo qanimaysteen ugu dambeyn shabeellaha hoose waxaa ka dhacay dagaal toosa oo ay mujaahidiintu ku qaadeen saldhig ciidamada shisheeye dalka kusoo duulayay ku lahaayeen deegaanka namber lixdan dagaalada ka dhanka ah shisheeyaha dalka kusoo duulay iyo sidoo kale soomaalida la shaqaysa ayaa aalaaba waxay ka dhacaan gobolada ay kaga sugan yihiin koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya waaliga wilaayadii islaamiga ah ee bakool ayaa safar kormeera ku tegay deegaano dhowra oo ka tirsan wilaayada isagoona la kulmay qaybaha bulshada maxamed daahir cali suw ayaa faahfaahinaya wafdigan uu horkacayay waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool sheekh cusmaan abuu cabdiraxmaan ayaa la kulmay culumaa udiinka waxgaradka ganacsatada iyo odayaasha dhaqanka deegaanka garasweyne oo hoostaga degmada xudur ee gobolka bakool kulamada oo socday dhowr cisho ayaa labada dhinac waxa ay kaga tashteen jihaadka ka socda bariga afrika iyo arrimo kale oo muhiim ah sheekh cismaan abuu cabdiraxmaan ayaa sheegay in shisheeyaha iyo rajirayaashooda ay ku jabeen duulaanka ay ku soo qaadeen dalka iyagoo ku go'doonsan meelaha ay ku sugan yihiin waxaana uu tusaale u soo qaatay etoobiyaanka ku sugan degmada xudur ee gobolka bakool ilaahi subxaana watacaala fadishii jihaadkii wax qaadan hadee hadda meylo maraha ay koley wal ogyihin wadankii maanaa duulaankii iyo ha ka qaadan wali maanaa ku guulaysadeen maraajan hadda arag haytaan maanaa wal guulaya kushaynaga male maanaa maylay ku helana khasaara iyo burbur iyo hoog hadda hudura ninka dhow markii warkal ha kooba insha allahu tacaala hudura tan eeda afartan shan kilomitr nin jirtan male taqriiban afartan shan kilomitr iyo hudur nin jirta gaaladaas hadda geeka ka jirta gudkaasa ka jirta miila ka dhex kaadihay miila ka dhex haray koley baabuur iskiirinoo hudur ha galaayo marka mayla raay oo yoo ha mootihayaa ma jirta amaaradi wala sheena korn mudadiinta wala sheena korn marka may waha xidka ka jara ilaahay subxaana watacaala fadishii marka may waha ilaahay aa ibi marka sheikh oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in shisheeyaha marka la helay amniga lana hirgeliyey shareecada islaamka ay ku soo duuleen dalkan iyagoo daawanayay marka ummaddu ay iscunaysay bal ay hubaynayeen hogaamiye kooxeedyadii adawtinimada gaalada mayba kumadaha marka walaal yar burburkii is-aankii jaray ogayteen lanku musaafur ah wala isku wado duurkunka jar yaa la dilaayo meesa ogaa reer hebelo taas darteed yaa la dilaayo wala isku dilaayo wala la dilan wal gordaan isbaaradee taaka taaka hay nabadgelyo xumin jirti dhaqaalihii amaanaa aan badbaadana daruuriyaat alkhamsa ama maqaasid shareeca walaa ila raay dhammaan waa badbaadi jirta walaagaas dhan amaanaa baaba'snaay gaaladana si layneen fiirsadaas markii una marka nabadgelyo helnay wanaaguna helnay oo marka may ahaa wadamadii isku furmeen lankii hadda marka kelinka shanaad haku guuro marka may la rahay meeloon isku daaqahay ilaa weba dhulkaas mana in sheega daaqan seedahay muslimiinta isdhangaleen iswalaaladeen diintiyo fahmeen qabyaaladii walaay dhan marka mana inshaa meelo ku bati oo isbaaradii iyo walaagii mana inshaa meelo ku bahan iyo gaalo markaas ama yahni duuli yooga markaas diinka marmar seedaa argagixisay wadanka galle tan iyo markii la kala jaray wilaayada islaamiga ah ee bay iyo bakool isla markaana gobolka bakool uu yeeshay waali u gaar ah ayuu waaliga cusub waxa uu kormeero ku maray deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka isagoo la kulmay qaybaha kala duwan ee bulshada
xubno ka tirsan dowladda federaalka ayaa baroor diiq u qabtay cabdicasiis afrika oo ahaa sargaal ka tirsan sirdoonka iyo warfaafinta oo toddobaadyo ka hor lagu dilay muqdisho maxamed ciise ayaa ka waramaya xubno ka tirsan wasaaradda warfaafinta dowladda federaalk iyo wadaadaha u fadwooda ayaa isla xaruntaas habeenkii xalay ku qabtay kulan ay ugu baroordiiqayeen cabdicasiis afrika oo ahaa sarkaal ka tirsan sirdoonka kana mid ahaa warbaahinta dowladda inkastoo lagu tilmaamay baroordiiq lala soo daahay haddana waxay u muuqatay mid niyadda loogu dhisayo dadka la midka ah ninka la dilay bashiir axmed salaad oo ka mid ah wadaadaha u fadwooda ciidamada shisheeye iyo dowladda ayaa cabdicasiis afrika ku tilmaamay inuu shahiiday waa sida uu hadalka u dhigay cabdilcasiis oo la odhan karo yani qof shahiidah ayuu ahaa maxaa maanta loo qaban karaa waxaa ka mid a horta waddadii uu hayey iyo shaqadii uu hayey in la joogteeyo marka waa la dhimanayaa keliya war maahane waxa weye dhimashada ka hor ayaa wax la qabsan karaa hadda ninkan dhibka gaaray annaga darteenba u gaaray shaqada noocaas horta yaa noo haya shaqada noocaas oo ninkaanu qaban hayey dad yar baa ku soo haray oo qabanaya shaqada ninkan uu hayey shaqo loo soo jeestay ma aha shaqo dayacan weeye shaqo waxay mudnayd la siiyey ma aha waxaa lagu amaalgudi karaa waddada uu hayey oo naftiisa uu ku waayey oo qaaliga ahayd in annagu aan maaragtay dushiisa ku dul heesno ma aha xubno kale oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in ay weli la tiiraanyoonayaan dilkii loo geystay afrika laakiin mas-uuliyiinta u hadlay wasaaradda warfaafinta waxaa hadaladooda ka muuqday cabsi badan oo si nafsi ah u haysa iyo inay ka shakisan yihiin shaqada ay hayaan waxaa sare u kacay shilalka ka dhacaya duleedka magaalada hargeysa ee gobolka waqooyi galbeed ee soomaaliya maxamed cali aadan ayaa faahfaahinaya waddada dowgacad waxay ku taallaa meel qiyaas ahaan konton iyo shan kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan magaalada hargeysa waxaana muddooyinkan waddadaas ku soo badanayay shilalka waddadan ayaa waxaa ku yaalla buur weyn taasoo xilliyo kala duwan ay halkaasi ku rogmadeen gaadiid isticmaalayay waddada gaarigii ugu dambeeyey ayaa saddex toddobaad ka hor shil ku galay halkan waxaana haweenay ka mid ahayd dadkii goobjoogga ahaa ay ka warbixisay wixii ay indhaheeda ku aragtay dowga waa dadka haddeedagey dowga dagaalka hoos yaalla waxay khatar badan iyo dowgan gaariyadu khatar badan bay ku qabaan arku si aa soo dhacay anaa arkayey oo haddeedankee dalee guriga kaga soo yaacnay laba qof baa saarna labadii qof way ku qurxeen maday dagaalkan iyo intan meesha taalim bay soo gurmatay oo maydkii ka soo gurtay meesha walqaa dabadeetanadeed dee dawgu khatartaasuu leeyahay magana dushayada weeye waanu khatartaa waa baryaba gaariga maraya sidaasaanu eega oo wallaahi xaqiiqa saddex toddobaad waddadan iyo waddooyin kale oo soo gala magaalada hargeysa ayaa waxaa marar badan ka dhacay shilal geystay khasaarooyin kala duwan wilaayada hiiraan ayaa fariin u dirtay beelaha makane iyo jajeele oo dhowaan diyo ku kala qaatay munaasabad ka dhacday degmada buuqa qable ee gobolka hiiraan haashim cabdinaasir ayaa faahfaahinaya isagoo ka hadlayay munaasabad ka dhacday degmada bu'aqable oo ay diya ku kala qaadanayeen beelaha walaalaha ah ee makane iyo jejeelo oo dagaal ku dhex maray magaalada beledweyne ayuu gebagabadii dardaaran ka jeediyey waaliga walaayada islaamiga ah ee hiiraan asheekh guuleed abunabxaan wuxuuna waxgaradkii matalayay beelaha ku booriyey inay ku dhaqmaan kitaabka alleh oo ay qabsadaan isagoo sidoo kale u dardaarmay inaysan dib u soo noqon dhibaatadii dhex martay beelahaas walaalaha ah ee ay dadka muslimiinta ah isaga dileen
oo labada beelood waxaa la idinka raba inaad matashaan waa kitaabkaas maanta oo aan isla joogan waxa la idinka rabo waa guryihiin ula laamaysaan waa inaad tadbiiqisaan kitaabka ilaahay sidaan u tadbiiqisaan waa inaad diidaan waxa cadowga ay wataan markaad islaynayseen beled weyne dhexdeeda isu laynayseen markaad isdilayseen dadkan ay dhammaanayeen waxaad isku dilayseen beled weyne dhexdeeda gaalada joogta maqeelinta beled weyne jabuutiyaanka murtadiinta ah iyo kuwa soomaalida oo kale murtadiinta ah iyo xabashada gaalada oo asalka oo nasaarada ah meeqay la ekaayeen beled weyne sidaa intay idin daawadeen ba idinku qusquslayeen تيدا في الفيشان بيدو كقسلايا ولا ليه إنه ويدين دقنا ينا وحاليا ورها إسدلنا مصالحة وقت قدر سو سعتي وقربت جب جبدي وجنانات كانوا فرنوا وأنا إذا أنتوا أجرت وأنا أنا مقلب بريتو دجاجة وحبة سكر ذي مكان
shisheeyaha ku soo duulay soomaaliya iyo dowladda federaalka waxay ku mashquulsan yihiin waxa loogu yeeray doorasho waaliga hiiraan ayaa kaga digay odayaasha inay ku lug yeeshaan doorashada uu shisheeyuhu garwadeenka ka yahay hadda waxaa jira maxaa lagu jiraa hadda xilliga ay wax doordooreen doorasho beenaadka soo laguma jiro dadkay rabaan yaa weeye odayaashaan way meesha fadhiya dadkaanay rabaan waa ladi sugaya hadda hadda waa ladi sugaya maxaa fali doontaa dadkii badaa matale dhib ma lehe waa oday asaga waa un iska odaye oday ummaddu buu u dhexeeyaay ummaddaad u dhexaysaaye xaggana gal xaggana galhe waxaan xaaraanta ahoo gaalnimada ahoo naarta lagu gelaaya wax adduunyo oo sandareerta intay kugu qaadaan naar ha ku gelin waxaa la dagaalan bay idinku leeyihiin diintiinana difaac iyo dhowrin bay idinku leedahay diinteenna dhowranna ana difaacan waxaana la dirin waxaana ayaan lagu kadsoomin waxa ay gaalada wado oo doorasho gaaleed kale leeyahay oo beenta ku dhisan yaan lagu kadsoomin dadkeennana aan ugu digno annagana ayaan agteeda lagu arkay walaayaadka islaamiga ah ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa laga dhaqan geliyey xukunka shareecada islaamka taas oo ay dadka muslimiinta ahi ku kala ammaan heleen waxaana usoo xukun taga maxkamadaha islaamiga ah bulshada ku nool goobaha ay ku sugan yihiin shisheeyaha kusoo duulay soomaaliya iyo dowladda federaalka
warkan dhegaystayaal saaka wuxuu idinkaga imaanayaa raadiyaha alfurqaan fayruska omicron ayaa dad ku soo ritay magaalada new york ee dalka maraykanka mas-uuliyiinta magaalada new york ee dalka maraykanka ayaa waxa ay xaqiijiyeen in ugu yaraan saddex ruux uu soo ritay fayruska omicron fayruska oo asalkiisa kasoo farcamaya cudurka corona ayaa tirada dadka uu ku soo ritay magaalada new york ka dhigaysa ilaa sideed ruux madaxa caafimaadka ee magaalada ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in caabuqa omicron uu kusii faafayo magaalada iyagoona walaac ka muujiyay arrintaas omicron oo dhowaan soo shaac baxay ayaa waxa uu sababay in dowladaha caalamka ay soo rogaan xayiraado dhanka safarka ah iyadoona kumanaan ruux ay ku xayiran yihiin garoomada waddamada caqaaradda afrika warkii subaxnimo oo dhegaystayaal saaka idinkaga imaanaya alfurqaan waa inaga intaa